maamulada ka dhisan dalka soomaaliya waxaana ku ah inay boobaan dhulalka iyo hantiday dadka sida gaarka u leeyiin iyo kuwa danta guud ayaa waxaa haatan wararka ka imaanaya dhulka uu ka haramiya maamulka iskugu yidhi somalilan ay ku waramayaan in maamulkaas uu boob ka wado gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya xogaha ayaa waxay tilmaamayeen maamulkaasi uu doonayo in si xooga uu ku qatul daqsimeed ku yaala gobolkaasi islamarkaana ay daaqaan xoolaha si looga ilaaliyo xoolaha inay cunaan beeraha kale dhulkaasi ku yaalo xubno ka tirsan maamulkaas ayaana waxay haatan xoogu sheegayaan in dhulkaasi ay qaateen islamarkaana ay ka xoogeen dadkii lahaa guddoomiyaha gobolka togdheer ugu magacaaban maamulkaas ayaana waxa uu sheegay maruu arrintani ka hadleeyey in rag ka tirsan maamulkaasi ay doonayaan in si sharci darra ay ku qaataan dhulka isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu tilmaamay in shakhsiyaadkaas iyagoo wata gawaari cagafcagaf ah ay dullaan ku qaadeen dhulkaasi islamarkaan ay dhulkala simeen dhammaan geedihiina ay ka jireen dhuldaaqsiimeedkii ay xooluhu daaqi jireen wuxuuna intaa ku daray inay doonaya in halkaas ay ka dhigtaan beero iyagu leeyihiin isagoona sheegay in arrintaasi ay tahay midaan loo dulqaadan karin waa dhul beereed kuma qorshaysna waa dhulkii xoolaha ay lahaayeen waa dhulkii seeraha ahaa ee hore loogu sahmiyey ee loo kala xadeeyey beeraha iyo iyo xoolaha waxaa jira dad ku dhex milmay oo dawladda u shaqeeya oo u heegana inay dhulkaasi baabi'iyaan cagaftaa nin milatariya baa lahaa waxaan leenahay cagaf la kirayn karo oo la gelin karo degaanadaa la gelin karo haddii lagu qabto annagu maxkamadda horteedu baanu geynaynaa buliiskaanu soo gudbinaynaa markana loo soo sheego ciddaannu adeegsanaynaa waa ciidanka nabadgelyada iyagaa tallaabo markaasi horgeyn doonaa guud ahaan maamulada uu shisheeyaha dalka ka hirgeliya ayaa waxay caadaysteen dhaca dhulalka ay dadka leeyihiin waxayna mar walba warbaahinta soo tibisaa akhbaaraad ku saabsan dhulboob ay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ay ka geysteen guud ahaan dalka